Waxaa imaanay labada kun koo iyo tobanka qaboobay ahayd waa koo iyo toban sano ka hor waa hagaag amiira qoyskiinu imise qof buu ka kooban yahay waxaan nahay sideed qof oo ka kooban hooyo aabo iyo lix ilmood markaa laakiin ukraine imaaneyna waxaa ahayne toddobo waa tahay ukraine markaas qoys ahaan maxaa u timaadeen wallaahi waxaa kasoo carareyna dagaalka soomaali marka dagaalka soomaaliya kasoo cararne waxaa imaane moscow ee kasoo galna ruushka iyo ukraine maxaa lahaa oroba rabninaa tagno iyo waana lagu qabta meesha marka shijin intay dadka shijinaa la geliyaa marka ukraine lagu qabto sasoo kale xuduuda laakiin xabsiyaa lageeyaa hewo laakiin anaka cashaan hooyo ilmaheeday haayeen waa noola cafiye waxaana la geeyay sakanka oo qaxootida iyo waxaa noola balaalay sharci iyo musaacadad waa tahay marka ukraine sharci ma laydinku siiyey haye waali- waana lagu sii war baasbooro ukrainea wadanaa Ba- baasaabooro ukraine ayaad eh, wadataan Haye.
waa hagaag Eh, guud ahaan noloshu sidee ayay ahayd intii ay ukraine degenaydeen koo marka imaanne maxaa la luqo la-aan waxa ahaan meel cusub oo weliba waxay ahayd meel dad cadaan nagu horeyso koo saca bay ahayd laakiin waqtiga ilmihii markay hooyadee iskool geysat aan iskool tage oo maxaa lahaa hooyadee shaqo balaashe wax kasta la kala gale markaas okay noqotay musaacada heli jirne koo waxay nagu saacidayeen raashiinka waxay nagu saacidayeen maxaa lahaa mm, sharciga iskoolaha wax kasta lacag la-aan u hay marka alxamdulilah wax wax dhibaato ah ma kala kulanteen intii ay ukraine joogteen dhibaatada ugu weyneed waxay ahayd luqadda taas basay ahayd kabacdina okay noqotee kulli waxaa la balaa in lagu hadlo luqadda ilmaha yariis yariiskan waxay ugu hadlaayaan inay u dhaladeen oo kale waa hagaag luqadda ugraynka iyo ruushkane waa hagaag amira markii aad ogaateen in eh, ruushka uu ku soo duulayo eh, ama uu dagaal dhacayo maxaa samayseen wallaahi maalintaas waxay ahayd habeen laiska jiifo iska caadi ah dagaalka ukraine iyo ruush wuxuu jiri jiray ilaa laba kun iyo afar iyo tobanka marka anaka wax manoo ahaynin oo oo cusub anagoo iska jiifno maxaa lahaa aa qaraxda bombo la dhehe cerka dhan wuxuu noqdo cadaan anigoo hurdaay aabay hooyadood kale way soo kaceen dadka isku naxsanaayeen maalinta subaxi markay noqote dadka waxaa la balaal in la cabsado laanu waxaa soo baxeen askarta magaalada jooga dhan maxalmeeliya la xirxiraaya dadka dhan naxdin iyo cabsiya noqoto marka anaka koowaa sugnay waxaa dhehayna maxaa lahaa maxaa ku- maxaa sameynayna ku fikirayna maalinta labaadaa baxda maalinta saddexaad waxaa waa isla fadhiisanay inaan ka hadalno oo inta watankas ka tagno inaad waddanka ka soo baxdaan inaan watanka soo baxno maalinta saddexaad aa qaraarkas gaarne waa tahay marka eh, dowladdii eh, ukraine iyo hay-adihii markii hore sharciga idin siiyey ee idin caawin jiray wax warama ka maqasheen ama wax eh, caawimo ama ka hesheen annaka maxaa la dhahaa eh, migrationka oo markaas Ukraine joogi jira waxay waxay yireen dadka rabaan inay joogaan way joogi karaan beledka dadka rabaa inay baxaanne qofaa qabanayna male way bixi karaan Eh, waxay dheheen maxaa la basbooriin basboorihiin Ukraine ka qaata baxa Oroba meesha rabtiin meesha maxaa la dhahaa Canada America meesha rabtiin aad tagtiin taga waa tahay marka sidee baa usoo baxdeen bal waxaad iiga sheekaysaa eh, markii aad eh, qoys ahaan go-aansateen inaad ka baxdaan ukraine eh, sida aad uga soo baxdeen iyo xaggii aad soo marteen marka maalintii saddexaad markay ahayd dagaalka anaka ku ballamnay inaan maxaa la lahaa baxno waxaa raadinayna si lagu baxo iyo dadka waxay u kala baxaayeen laba dhinac waxay u kala baxaayeen moldov dad maraayo iyo dad oo maraayo maxaa la lahaa Po- poland waa xuduudda labada xabo marka xuduudaas waxayd anaka magaalo odessa degnayna hoos badda agteed iyo xuduudaas maxaa la lahaa baabuuraa la rabaa ilaa hal maalin in lus- in lagu baxo marka waa safadhiisna waa isla hadalne waxaa lacag haysano waxaa lana isku aruurinin baabuur aan soo ijaarna oo albaabka la jiidayo oo kale Ee, kaas alaabteen waxaa qaadan karna dhabarka oo kale boorsayaasha qaadane iyo waa baxne baabuurkaasaa korne nin waxaa nagu wada ugrayn oo lacagtiisa qaadanayo la isla balamne lacagtiisa kuwa uu qaate waa waa u hormarine marka waa soconne baabuurkaa soo korne baabuurka markaa soo korne kuwa caadi ahayd magaalayaal caadi ah soo marne markaan marayna magaalada kharkov oo xuduudda loo soo dhawaaday maxaa la dhahaa em, xuduudda lakin katiir muu dhaweynin yani waxaa dhibneed eh, ilaa hal maalin lugees laba maalin lugees oo kale xuduudda dhibneed safka marka waxay noqotay laamiga laba saf inuu kala baxo safka xuduudda u u socoto waa la buuxaa dadka safka kalena faadi askara buuxi malmari kara dhinaca kale laanna qof ugrain soo galayo male ugrain kulaa laga baxo weeyaan kulli Mm.
baabuurada la wataa safka meesha soo sugeyne hal maalin kaamil maalinta ku xigto safka ma dhaqaaqaayo baaburaha ma socdaan dadku waxay balaalin inay baabuuraha kasoo degdegaan lugeeyaan alaabtood ku dhigdhigaan maxaa lahaa kulisaa la balaalin anaga marka waxaa rabna baabuurka haluu noo dhaweyn kara inuu noo dhaweeyo ninkana ugraynka wuxuu dhehe marka loo maalin marayno wuxuu dhehe igadega baabuurka ani waa laabanaa halaan ka badan ma mari kari ninkii ala murumnay si kalama noqonin waa ka degna baabuurkii lugeesa balaalne maxaa la dhahaa lugeeskasa u wadanne u wadanne lugeeska ma dhammaanaynin waxaa wadan ilma yiri siriis hal cunug lugta xanuunaysa waxay jirtay toban sano iyo wiilkoo kale yani lugtan xanuunaysa iyo alaabtasaas ka dhigayna waxyar waxyar maxaa lahaa lugeeska aad iyo aad u batay supermarket anaga hormaada supermarketka faadi wax kasta waa la dhamaysta saa u soconne u soconne u soconne maxaa la anaka boqol kunoo mar waxaa rabna lug fadhiisan oo oo khalaas iska fadhiyana meesha socodka wuxuu noqda wax oo caadi ahaynin